magaalada muqdisho ee caasimada dalka ayaa lagu qabtay tababar ku saabsan xalinta khilaafaadka iyo nabadeynta kaasi oo ay ka qeyb galeen gudiyada nabadgelyada degmooyinka qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka dhalinyarada haweenka iyo culamo udiinka tababarkan ayaa lagu baran doonaa doorka ay bulshada rayidka ku leeyihiin xalinta khilaafaadka iyo nabadeynta taasi oo qeyb ka ah qorshaha xasilinta iyo xoojinta nabadgelyada caasimada si loogu diyaargaroobo qabsoomida doorasho qof iyo cod ah agaasimaha xiriirka degmooyinka gobolka banaadir mukhtaar maxamed dhagacde ayaa ka waramayo ahmiyadda tababarkan
guddiyadan waxaa la abuuray laba kun iyo kow iyo tobankii sideed degmaa lagu bilaabay aadan xusuustaan naasaxlood waanaan joognay waxay ka mid ahaayeen laba kun iyo kow iyo tobankii ilaa hadda dadkii budhigga u ahaa howlaha ka socda degmooyinka tusaale ahaan mashaariicdii danguud ee i o m hogaaminaysay oo gobolku xiriirka fiican la sameeyey ee degmooyinkan gobolka lagu dhisay dadkii guddi ahaan ka mas-uulka ayay ahaayeen waxay dhiseen qiimeynta xarumaha degmooyinka iyagaa qaabishanaa ogaanshaha iyo saanka iyagaa ogaa maxaa qalab gelaya shacabka iyagaa bersanteedka ama waxaa laga rabay ka qaadayay ayagaa kormeerayay ilaa ay ka saxiixaan ay yidhahdaan mashruuci waa guulaystayna mashruucaas lama celinayna waxay ka mid ahayd shaqooyinkii muhiimka ahaa ay usoo qabteen gobolka banaadir gaar ahaan degmooyinkiisa sidoo kale arrimaha maxkamadaha ku cuslaada ee xaqiijinta u baahan ee xogogaalka u baahan ayaga ayaa lagu soo celinaya qoyska arrimihiisa ayaga ayaa xalinaya labada qof oo la kari waayey oo lagu dhibtooday idinkaa laydigu soo celinay intaa keliya maahane waxaad nagala qaybgelayseen howl maalmeedka ka socda degmooyinka gobolka banaadir si joogto ah hadday abaabulya banaanbax tahay hadday shirar tahay hadday iskaa waxu qabso tahay olol nadaafadeed hadday tahay waad dhex taagnaye dhammaan shaqooyinkaas aad qabanayseen marka kuwaas waaye kuwa aan idin leeyahay ajiri xasanaad allah idinka siiyo dowladda hoose ee magaalada muqdisho ayaa wado dadaalo kor loogu qaadayo sidii xal loogu heli lahaa caqabadaha ka dhex jiro bulshada